wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa jimco bisha juulay ee sanadka kana waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka
waxaan ansixinay oo baarlamaanka jubbaland meel mariyey qodobo dastuuriya waxaana loo maray laba nooc oo ah kuwa loo maro in wax la qabyo tiro lixdan qodob maxaa jirtee la meelmariyey annagu waxaan aad xoogga u saaraynay ama aan jeclayn in talooyin aan ku lahaano wixii shalay ka dhacay baarlamaanka jubbaland ee muddaxileedkiisu dhammaaday bishii abril waxay ahayd wax aan sharci ahayn dastuurkana ka fog aan cidna lagala tashan cidaha ee khusaysay una gaar ah ciddii arrintaa qabatay
barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka oo ka imaanaya kismaayo ayaana arrimahaasi ku saabsan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo ka hadlay khilaafka arrimaha badda ee kala dhexeeya soomaaliya
etoobiya baahida ay qabto inay bad hesho waa mid sharci ah arrintaasina waxa aan u maraynaa nidaam nabadgelyo iyo wadahadal ah waddamada soomaaliya jabuuti iyo dalalka kale waxa ay haystaan xeebo laakiin waxaa laga yaabaa in sida etoobiya aanay wax u beeran karin
barnaamijkii buuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida boqorka u k jaarleska saddexaad ayaa jimcada maanta ah si rasmi ah ugu magacaabay hogaamiyaha xisbiga leebarka ker stemer ra-iisul wasaaraha cusub ee britain sawiro laga sii daayey qasriga buckingham balace ayaa muujiyey stemer oo gacan qaadaya boqorka kadib markii xisbigiisa ay guul aqlabiyad xooggan leh ka gaareen doorashooyinkii dhacay khamiistii boqorka ayaa goorsii horreysay aqbalay iscasilaadda hogaamiyaha xisbiga konserfatifka ra-iisul wasaare rishi sunak boqorka waxa uu maanta qaabilay mudane xildhibaan ser ker stemer wuxuuna ka codsaday inuu dowlad cusub soo dhiso ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay qasriga ser ker wuu aqbalay soo jeedinta boqorka wuxuuna wuxuuna dhunkaday gacantiisa kadib markii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha iyo sayidka koowaad ee maaliyadda keer ayaa jimcadii ballan qaaday in xukuumaddiisa leeborka ay laga bilaabo maanta maalinta koowaad ka shaqayn doonaan dib cusboonaysiinta qaranka isaga oo xafiiska nambarka tobnaad ee downing streetka ka horjeediyey khudbaddiisii ugu horreysay ee isaga oo ra-iisul wasaare ah shaqada isbeddelka deg dega ah ayay u bilaabanaysaa laakiin shaki laakiin shaki ha ka qabin waxaan dib u dhisi doonaa britain ayuu yidhi kadib markii leyborka uu soo afjaray afar iyo toban sano oo xukunka uu konserfatifka soo hayay waddamada reer galbeedka waa inay ku cadaadiyaan israa'el inay aqbasho soo jeedintii ugu dambeysay ee xabad joojinta gaza waxaa maanta sidaas yidhi madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan erdogan oo warbaahinta la hadlay ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay in xabad joojin dhab ah ay suurtagal tahay kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu taleefon kula hadlay ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu waxaan rajaynayaa in xabad joojin kama dambays ah lagu xaqiijiyo dhowr maalmood gudahood si xasuuqa israa'el uu u soo dhammaada ayuu erdogan u sheegay saxafiyiinta isagoo ka soo laabtay kazakhistan dhinaca kale dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojin iyo sii deynta lahaystayaasha ee khaza ayaa isa soo taraya jimcada maanta ah kadib markii xamaas ay soo jeedisay hindise dib loo eegay oo ku saabsan qodobada heshiiska israa'ilna ay sheegtay inay dib u bilaabi doonto wada xaajoodyada hakadka galay ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa u sheegay madaxweynaha maraykanka joe biden khamiistii inuu soo diri doono wafdi si ay dib ugu bilaabaan wadahadallada saraakiil israa'iil ah ayaa sheegay in kooxda dalkiisa uu hogaamin doono madaxa hay-adda sirdoonka ee mosaad dagaalka u dhexeeya kooxda xamaas iyo israa'il ayaa galay bishii sagaalaad waxaana uu soo bilowday toddobadii oktoobar ee sanadkii hore markaas oo kooxda xamaas weerar aan horey loo qaadin loo arag ay ku qaaday israa'iil dhagaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo la hadlay baarlamaanka dalka ethoobiya ayaa sheegay in ethoobiya aysan ahaan karin badla-aan laakiin halistooda helisteeda ay u marayaan wadahadal iyo dariiq nabdoon warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray waryaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo hadalkan ka jeediyey kalfadhiga soddoni lixaad ee caadiga ah ee golaha wakiilada shacabka dalka etoobiya ayaa mar kale ku celiyey sida uu dalkiisa ugu baahan yahay adeeg toosoo uu ka helo biyaha badda cas waxa uuna sheegay in helitaanka adeega badda uu yahay arrin sharci ah abiy ayaa sheegay in heshiiskiisa afgaradka ahaa ee bilowgii sanadkani ay kala saxiixdeen somalilan iyo etoobiya uu ku soo yimid kadib baaq ay u direen dhammaan dalalka geeska afrika ee badaha leh etoobiya baahida ay qabto inay bad hesho waa mid sharci ah arrintaasina waxa aan u maraynaa nidaam nabadgelyo iyo wadahadal ah waddamada soomaaliya jabuuti iyo dalalka kale waxa ay haystaan xeebo laakiin waxaa laga yaabaa in sida etoobiya aanay wax u beeran karin waxa aan kaga wanaagsannahay tamarta iyo cuntada haddii ay khudaarta noogu bedelaan biyo waxba ma xumaanayaan ra-iisul wasaaraha ayaa dowladda soomaaliya ku dhaliilay qaabka ay u wajahday heshiiska ay wada galeen somalilan iyo etoobiya isagoo ku tilmaamay in xalka ay meel khaldan ka raadiyeen balse xalku uu ku jiro in ay si toosa ula hadlaan maamulka adhisababa haddii ay dowladda soomaaliya dhankeenna wax ka tirsanayso waxaa kaga filnaa duulimaad keliya iyo hal kulan sababtoo ah xumaan uma qabno soomaaliya in ay dowladda soomaaliya nala hadasho waxa ay door biday inay waddamada kale ay wareegto iyada oo dacwad u gudbinaysa ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed waxaan kula talinayaa loona baahan yahay ayuu yidhi in aan lacagaha la khasaarinin dal kasta oo aan tagno lacag ayaan ku luminaynaa in lacag la khasaariyo waxa ka wanaagsan in aan samayno waddooyin dadku ku logeeyaan ama hal dugsi oo aan muqdisho ka dhisno ugu dambayn waxa uu baaq u diray ra-iisul wasaare abiy axmed dhammaan dalalka geeska ee xeebaha leh isaga oo ugu baaqay in tabashada etoobiya ee badla-aan ah ay dareemaan haddii kale ay tabashadu noqon doonto mid uu wakhtigu ka jawaabo dhammaan waddamada deriska waxaan ugu baaqaynaa inay ogaadaan inaan nahay dad walaalo ah marnaba etoobiya xumaan idinlama doonayso nabad in aan ku wada noolaanno ayaan rabnaa etoobiya waa waddan weyn dal ahaan iyo shacab ahaan waa waddan laga yaabo in dhibaatadiisu idin saamaynayso laakiin cabasho ayaan qabnaa dhammaanteen waa in aan ka fikirno sidii aan uga heshiin lahayn iyada oo aan qof dad inagaga dhiman isku soo wadaduubo nuxurka warbixinta ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa waxa uu yahay sidii etoobiya ay ku heli lahayd bad maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa ka socda wadahadaladii u dhexeeyey wasiiro ka kala socda galmudug iyo puntland wadahadalka ayaa ujeedadiisu tahay sidii xal looga gaari lahaa colaadda muddooyinkii u dambeeyey ka taagnayd galbeedka gobolka mudug halka ay waanwaanta marayso iyo su-aalo kale ayuu wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq weydiiyey wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe
waxaan xaqiijinay xabajoojintii inay hirgashay tilaabadii xigtay labadii tilaabo xigay baan ku dhaqaaqaynay oo ahayd in ciidamada la kala raro islamarkaasna ciidamadii ka imaanayay labada madaxtooye galmudug iyo puntland in meesha la geeyo marka waxaan beryahaas o dhan aan sugaynay in ciidamadii ay noo yimaadaan si dhaba loo loo dhaqangeliyo xabajoojinta iyo kala qaadidda ciidamada loo dhaqangeliyo hadda ciidamadii laga sugayey madaxtooyada galmudug waa ay joogaan waxaan hadda sugaynay maalmahan kuwii ka imaanahayey puntland ka imaanayay oo iyagana naloo sheegaya inay maanta imaanayeen oo hadda weli aan soo gaarin balse aan sugayna inay ayaguna yimaadaan guddiyadii ama odayaashii dhaqanka ee laisku keeni lahaa ee labada dhinaca dirirtu ay meesha ku dhex martay waa ku guulaysanay inaan tiradii xadidno ilaa saddex iyo toban iyo saddex iyo toban oday inaan muxuu aha isla qaadano odayaashii kulligood waxa weeye waa diyaar oo waxay sugayaan in labada tilaabo hore la qaado wasiir waxaa jiray laba sano ka hor wadahadallo ka ka kala dhacay bandiiraley iyo galdogob oo lagu heshiinayey lagu heshiisiinayay dhinacyada hadda ee colaaddu ay ka dhex ogan tahay heshiisya la gaaray baa jiray inkastoo ay mar kale dib wax uga dhaceen rajada aad ka qabtaan in mar kale aysan deegaanka wax dib uga dhicin oo la miro dhaliyo nabadda hadda aad u guntanteen intay leegtaa waan ka wada hadalnay arrintaas maamulada waa ka wada hadalnay in markii shirkan uu noo dhamaystirmo in maamuladu qaataan mas-uuliyadda oo deegaanada ciidamo intii loo sameeyo ciidamadaasna ay xakamayaan qofka dembiilaha dembigiisa ay ku koobaan oo isaga lasoo qabto waxaan rajaynaynaa marka inuu hadda inoo dhamaystirmato aan gaarno rajada aan ka qabno in ciidamadan in la kala qaado odayaashana la wada fariisiiyo khilaafka iyo dhibaatadana dhexdooda taalana lagu dhameeyo meeshaas maleeshiyaadkanna mid kasta meeshuu ka yimid aan ku celino kadibna dowladnimadii la hirgeliyo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga galmudug maxamed aadan gaboobe oo u warramayey wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku hegayno isbeddelka dhowaan lagu sameeyey dastuurka dowlad goboleedka jubbaland magaalada kismaayo ayuu inooga imaanayaa waxaana soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqiida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbaland barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgalaya oo marti inoogu ah xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland islamar ahaantaana ahaa gudoomiyaha guddiga wax kabeddelka dastuurka ee baarlamanka jubbaland cabdifatax jalwa oo ka socda ama ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jubbaland iyo faysal maxamed mataan oo ka mida guddiga sare ee golaha isbedeldoonka ama mucaaradka jubbaland dhammaan barnaamijka inta uu socdo waxaan diiradda ku saari doonaa hadduu eebba qadaro isbeddelkii maalin ka hor lagu sameeyey dastuurka jubbaland kaas oo qodobada qaar ee xildhibaanada jubbaland wax kabeddel ku sameeyeen waxaana arrintaasi hadalhayn fara badan ay ka abuurtay bulshada dhexdeeda iyadoona ay baaqyo kala duwan ka soo saareen dhinaca mucaaradka jubbaland ee doonaya in ay markaasi isu soo sharaxaan xilka madaxtinimada jubbaland qodobka dooda badan dhaliya waxa uu ahaa in madaxweynaha hadda talada hayaay uu mar kale isu soo sharaxi karo oo uu kursigu u furan yahay sidoo kale muddada xilhaynta ayaa shan sano laga dhigay madaxweynaha haddaba arrimahaasi maadaama ay baarlamaanku ansixiyeen maalin ka hor islamar ahaantaana ay guuc fara badan ka keeneen qeybaha mucaaradka bulshada rayidka maxaa la gudboon muxuuseya go-aankooda laftirkooda waxaa la sheegay in lagala tashtay isbeddelkan lagu sameeyey qodobada qaar ee dastuurka iyo sidoo kale dhinaca baarlamaanka laftirkoodu sharci nuucea ayay u mareen inkastoo iyagu ay xaq u leeyihiin in wax kabeddel ay ku sameeyaan dastuurka mucaaradkase muxuu yahay go-aankooda kama dambaysta ahi barnaamijka anigoo aadan kismaayo heshiiskayo ayaa idila socodsiinaya waxaan ku bilaabayaa xildhibaan maxamed cabdinaasir gudoomiyaha guddigii wax kabedel ku sameynayay dastuurka jubbaland xildhibaan soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka bal ugu horeyn waxaad faahfaahin guud naga siisaa waddan nuucee ayaad u marteen in ama sharciyad nuucee ayaad u adeegsateen in wax kabedel aad ku samaysaan dastuurka waa mahadsan tahay aadan adiga iyo shaqaalaha v o eda waad salaaman tihiin waxaa kaloo salaamayaa saaxiibaday oo faysal iyo iyo guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada bulshada rayidka aan idhaahdee cabdifataax salaan kadib saynu isla ognahay soomaaliya waxaa ka jirta dowlad soo kobcaysa oo lagaga soo kabtay dhibaatooyinkii waddankan ka dhacay ee muddadii labaatanka sano ahaa ee ka horreeyey tobankii sano ee u dambeeyey muddada tobanka sanaha dowladda soomaaliya ee jirtaay waxaa loo nidaamiyey nidaam oo federaala waxaa qabyo ah dhammaan dastuurada ka federaalka iyo kuwa istaydyada waa qabyo socda oo qabyo qoraala sidii aynu arkaynay shalay waxaan ansixinay oo baarlamaanka jubbaland meelmariyey qodobo dastuuriya waxaana loo maray laba nooc oo ah kuwa loo maro in wax la qabyo tiro mid waxa weeye dastuurka wuxuu sheegayaa qodobkiisa kow iyo soddonaad iyo qodobkiisa sagaashan iyo shanaad in habraaca loo maraayo ay tahay habraaca ay labadaa qodob sheegayaan midka labaad waxa weeye dastuurku sidiisaba waa qabyo markuu qabyo wuxuu yahayna waa la dhammaystiraa isaguna waa qodob caddaynaya in dastuurku uu soconayo marka halkaasaan u marray in la qabyo tiro laakiin qodobadan hadda koobnaa ee saddexda ahaa waxaan waxaan u jeedaa lixda ahaa waxaan u soo diyaarinay iyo qaabka aan u diyaarinay waxay ahayd in la meel mariyo maadaama qodobada laba ka midi ay caafimaadka iyo waxbarashada si gaara u hoseeyaan caafimaadka iyo waxbarashada inay dowladdu mas-uuliyadda noqoto dadkana ay danahooda noqdaan baanu u soo diyaarinay waayahay cabdifatax soo dhowow dastuurkii lix qodob ayaa la bedelay bulshada rayidka ayaad ka socotaa aragtidiina ku aadan adigsmaayo waad mahadsan tahay aad baanaad kusoo dhaweynaya adigii iyo saaxiibada iyo dhegeystayaasha v o e-da waa mahadsan tahay annagu bulsha rayidka dhahaan siyaasiyiin ma nihin keliya waxaan maxaa jirtay dareenka dadweynaha iyo shacabka iyo dadka aan matalo yaan yaan maxaa jirtay xambaarsannahay marka lixdan qodob maxaa jirtay la meelmariyey shalay baarlamaanku jubbaland ay ansixiyeen ama wax ka bedel ku sameeyeen annagu waxaan aad xoogga u saaraynay ama aan jeclayn in talooyin aan ku lahaano infact talooyin qaarna aan ku lahayn inkastoo sidii loo baahna aysan wada ahayn laakiin talooyin aan ku lahayn qodobka toddobiy tobnaad iyo qodobka tobnaad oo ka hadlayay xuquuqda caafimaadka iyo xuquuqda dhallinyarada iyo carruurta kaas baan aad maxaa jirtay taladeena iyo tusaalaheena uu maadaama adeegyo bulsho rayid adeegyo bulsho uu bixinayo aan xoogga saarayna marka guud ahaanna dee waxaan u aragnaa baarlamaanka inkastoo dowladnimada iyo baarlamaanku laftarkiisu kii hadda labaad uu yahay ilduufyo badan iyo iska jiro haddana mandatetka ayagaa iska leh oo institution ahaan inay dastuurka wax ku daraan wax ka bedelaan wax ka dhahaan marka waa ku xushmaynaynaa lakiin waxaan rajaynaynaa in hadduu ilaah yidhaahdo hadda kadib wadatashi ballaaran qurux badan in ay bulshada la wadaagaan waa mahadsan tahay laakiin shukri warax oo ah gudoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamaanka markii uu ku dhawaaqayey go-aanka baarlamanka ka soo baxay waxa uu sheegay in bulshada rayidka lagala tashtay warar waxaa jirta soo baxaya inaan laidinkala tashanin oo waxba laidinka weydin taa bal ka waran qodobada xoogga aan saarayn annaga ay nala soo weydiiyeen baarlamaanka qayb ka mid ah iyo xoghayntaba ay nala wadaageen maalmo ka hor qodobadan ay ahaayeen marka waxna waa ku darsannay talooyinna waa ka bixinay walow sidii loo baahnay usoo wada qaadanin haddana waa ku bogaadinaynaa
waad mahadsan tahay faysal mataan ayaan markan siinayaa oo dhinaca isbeddeldoonka jubbaland ka tirsan dabcan shalay guux fara badan ayaa dhankiina ka imaanayay maalmahanba ka imaanayay oo ku aadan isbeddelkan ama wax kabeddelka lagu sameynaya dastuurka qodobo ka mid a see u aragtaan wixii baarlamaanka u sameeyey
waa salaamayaa marka koowaad xildhibaanka iyo saaxiibkay cabdifataax iyo aadan iyo kooxda v o e-da salaan kadib wixii shalay ka dhacay baarlamaanka jubbaland ee muddoxileedkiisu dhammaaday laba kun iyo saddex labaatan bishii abril waxay ahayd waxaan sharci ahayn dastuurkana ka fog aan cidna lagala tashan cidaha ay khusaysay una gaar ah ciddii arrintaa qabatay qodobada la ansixiyey shalay qodobana contentious bay ahaayeen qodobana waxay ahaayeen qodobo iska caadi ah qodobada la ansixiyey shalay waxaa ka mid ahaa xaqa nolosha waxbarashada maxkamadda dastuuriga ee nidaamka maxkamaduhu marayaan muddada xilhaynta madaxweynaha oo la fakiyey si sharci darro ah iyo arinta maxkamadaha iyo maxkamadda dastuuriga ah nidaamka nidaamka iyo nidaamka dowladnimada jubbaland ay u shaqayso nidaamka maxkamadaha iyo farsamadaas waxaan u arkaa in guddi adeeg garsoor oo taya leh oo habraaca leh la sameeyo iyaguna ay arintaas ay qeyb ka noqdaan nidaamka madaxtooyada iyo baarlamentariga isku dhafan oo horey u ahayd nidaam madaxtooyo waxay u muuqataa in ay arintani baarlamaanku sii kordhisteen inaysan iskorjoogtayn xukuumaddu iyo madaxtooyadu aanan la xisaabtamin laakiin lagu heshiiyey nidaam ah annaguna aan xildhibaanna ahaano wasiirana aan ahaano oo dowlad madaxtooyo iyo baarlamaan isku dhafan ah oo ayagu danahooda keliya ka shaqaysta sidai shalayba si gaara uga shaqaysteen waxay doonayeen in ay maaragtay arrintaa galeen waxay marka tani sii fogeynaysaa ama sii sahlaysaa musiqii iyo eexdii iyo ku-tagrifalkii awoodaha dastuuriga ahaa ee laga wada hadlayay inay dowladdu sii fogaysanayso awoodaha gacanteeda ku urursanayso taasina nidaam sahlaya ma aha nidaamka dowladnimada jubbaland waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo muddada xilhaynta ma garan karo meesha baarlamaanka jubbaland ee hadda jooga xafiiska ee aan sharciyadda haysan maadaama golaha wakiilada sharciyaddooda afar sano ay ahayd sanad dheeri ay isaga dhufsadeen lagu ixtiraamo la yiroon meeshaan intay eber ka soo bilaaban lahay balaan u sugno ha lagu dul shaqeeyo sharciyadda aysan ixtiraamina maalintii xukum ay ka dhimanayd muddaxileedkooda ay ku darsadeen ayagu ay bili ka dhimanayd ay yidhaahdeen madaxweynihiina waa fasaxnaa annaguna waan adeeganaynaa oo dowlad baan wada dhisanaynaa waxaan arkaa waddadaas inay tahay waddo qardajeexa dhanka sharciga iyo dowladnimadana aan loo marin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo mudane axmed maxamed islaam madaxweynihii hore ee jubbaland saddex saddex sharci oo uu saxiixay asagu oo gacantiisa ku saxiixay oo uu kow ka yahay ballanqaadkii lagu dhaariyey dastuurka jubbaland laba kun iyo shan iyo toban iyo laba kun iyo sagaal iyo toban oo ah qodobka toddobaad cudubka afraad qodobka toddobaatanaad oo sheegaya muddada xilhaynta madaxweynuhu inay tahay intaa loogu talagalay laba goor iyo afar sano isqabqabsigii doorashadii laba kun iyo sagaal iyo tobankii kadib madaxweynuhu labaatan iyo saddexdii abril laba kun iyo labaatan heshiisku wuxuu ku galay meesha la nairobi heshiiskaas waxay ahayn garabka isbedeldoonka jubbaland oo saddex saxiix leh iyo madaxweynihii markaa jubbaland oo saxiix leh waxa uu mar labaad ballan qaaday farqada labaad ee qoraalkaas haddaad eegtid in muddaxileedkiisu uu noqonayo sida uu qorayo qodobka toddobaatanaad cutubka afraad qodobka toddobaatanaad dastuurka jubbaland madaxweynuhu saxiixa uu saxiixay iyo dhaartaa uu dhaartay labadaba uma xisaabsanaa waxaa intaa dheer labaatan iyo toddobadii march laba kun labaatan iyo saddex madaxweynuhu wuxuu saxiixay heshiiska doorashooyinka qaranka oo farayay in nidaamka doorashooyinka qaranku ay noqdaan nidaam isku sidkan hal marna wada dhaca arrintan dambe anu waxa ma qabay inuu ku khaldamayba awoodaha iyo nidaamkan u siixay inuu ku khaldamay welina waa qabaa laakiin waa heshiis valida oo binding document oo sharci marka madaxweynuhu asagu ma afar qofa mise waa hal qof baarlamaanka jubbaland shaqadooda maxay tahay ma sharciyad bay ku joogaan oo inay sharci xisaabiyaan bay u baahan yihiin mise waxay u baahan yihiin inay maaragtay qardajeexooda iyo waddadooda wataan waaya laakiin baarlamaanku miyaanu xaq u lahayn in uu dastuurka wax ka bedelo baarlamaanku horta dastuurkan aan kuu sheegaya dastuurkan waa dastuurku meel gaara jubbalandna dib heshiisiin siyaasadeed ayaa ka dhacday markii la dhisay dowladnimada nidaamka dowladnimada soomaaliya maamul goboleedada iyo federaalkuwa waa qabaa'il loo heshiiyey looma gudbin dowladnimo u gudubtay shacabka oo cod walba iyo nidaam walba referendum lagu soo qaaday maadaama qabaa'illa heshiiye aan nahay qolo walba iyo deegaan walba iyo nidaam walba oo meeshaa ka jira waxaa la soo siiyey wakaalad uu muddo ku joogayo markay ka dhacdana wuxuu xaq u leeyahay inuu doonto laakiin xaq baan u leeyahay waan bedelanayaa waxay u muuqataa farsamo ah dee in uu wixii uu gacanta ku hayo qofku uu siduu raba ka samaysan karo taasina waa conflict of interest sharciyaddu ma fasaxayso marka maxaad leedahay
nooce ah oo hadda ay ansixiyeen baarlamaanka baar- horta baarlamaan jubbaland hadda jira ma jiro waa inaad taas fahantaa baarlamaanka muddaxileedkooda sharciga ahaa ay qabaa'iladu soo wakiisheen wuxuu dhammaaday april 15 2023 shaqadan one minute shaqadan ay qabteen waa shaqo ku kooban lixdan iyo saddexdii qof ee gacanta taagtay iyo ciddii kala shaqaysa waaya xildhibaan maxamed cabdinaasir haye faysal waad maqlaysa
in soomaaliya dowladnimo ka jirto dowladnimadu waxay leedahay hay-ada la yaqaano waxay leedahay hay-ad sharci dejin sharci dejinna macnaheedu waxa weeye noloshu kolkay isbedelayso qofka lama bedelee sharcigaa la bedelaa sharciga waxaa loo bedelaa inuu ruuxa noloshiisa la qabsado waxaa ku jiray hadalka faysal in dowladnimada soomaaliya ay geedi socod ku jirto geedi socod waa wax meeshii uu joogay ka tegaya oo meeshii loo baahnaa inuu tago aadaya kolkaan soomaaliya ku sharaxno baarlamaanka jubbaland ee hadda jooga dastuurkooda jubbaland leedahay ee lagu aqoonsan yahay inuu kani yahay baarlamaankii jubbaland ee hadda aniga war xildhibaanoo nabad soo maha ad igu leedahay ayaa horta wuxuu caddaynayaa in jubbaland uu leeyahay leedahay baarlamaan jira inay leedahay xukuumad shaqaynaysa inay leedahay hay-ado kale oo dowladeed oo shaqaynaysa oo kan kismaayo nabadda lagu degan yahay aan toban sano ka horan jirin yahay ee toban sano ka hor aan jirin sababtanaa horta caddaynaysa inay dowladii jirto jiritaanka dowladdu shuruuc kolba ciddii loo xil saarataay ilaalisuu ku degan yahay iskama jiro haddii caawalka ismaaciil la odhan lahaa ruux walbaan waxaa doonta samee dukaamaha la ysugu geli lahaa waa siday jiri jirtay sababtaasi waxay caddayn u tahay baarlamaanka jubbaland waxay leeyihiin maandhaydka dastuurka ku qoran maandhaydka ay iyagu ansixiyeen maandhaydka uu qofku ku tegayo hoolka shirka uu kaga qaybgalayo eed adigu kolkaad ka warramaysa leedahay baarlamaankii jubbaland baa maanta ansixiye kaasa horta maandhayd la yidhahdaa wax kasta oo maandhayd ahoo jiraay waxaa la rabaa nolosha dadka inuu la jaan qaado lix qodob buu baarlamaanka jubbaland shalay ansixiyey lixdii qodob shan ka mid ah hadday wanaagsanaadaan lixduba way wanaagsanaanayaan maxaa yeelay mid wuxuu caddaynayaa in dastuurka jubbaland oo ahaa nidaam madaxtooye laga dhigay nidaam isku dhaf ah madaxweynaha awooddiisaa lasoo jaray ogow looguma darin waa lasoo jaray laba wuxuu caddaynayaa in maxkamadda dastuurka ee gaarka u istaagi lahayd lagu soo daray maxkamadda sare sida ay waddamada inaga inaga inkamka badani ay ama inaga dakhliga badani u sameeyeen si looga baaqsado hay-ad la yidhaahdo maxkamaddii dastuuriga oo weyn oo keligeed dhaqaala ku baxaan oo inaan bajadu haynin waxaan ognahay inay dadku soo dhoweynayaan in la yidhaahdo waxbarashada waa in la tayeeyo ilmaha dhallinyarada waxbarashadiisu waa qasab mas-uuliyaddaana dowladdaa laga rabaa inay qaado dowladda la sheegaya waa tan jirta ogow ee dastuurkeenu sheegayo in la yidhaahdo caafimaadka in la tayeeyo oo muxuu ahaaye gabadha cliniga rabta ee hooyada uurkale ay hesho caafimaad ku habboon oo taya leh oo xeer loo sameeyo oo sharci la sameeyaa inay tahay waajibaad iyo mas-uuliyaad dowladda saaran baa la ansixiyey dowladda ansixisayna tan weeye ogow jirta tu kala maha meel kale inoogu maqan waddankan aynu joogna ee federaalka dastuurka federaalku wuxuu dhigayaa qodobkiisa boqol labaatan iyo kow mabdi-iyan in la iswaafajiyo dastuurka federaalka iyo kuwa stateyada saas awgeed haddii ay boog tahay in in axmed maxamed islaam matala madaxweynaha dowladda jubbaland uu tartami karo xasan sheekh maxamuudna wuu tartami karaa isagana ogow oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka in la dooran waayo waa si kale laakiin wuxuu haystaa sharciyad uu ku tartami karo waana ka naag yaalla dastuurka federaalku keenuuna sida uu ka federaalkihi sheegayo mabdi'iyan way iswaafaqa mabduna waxa waaye waa waxa tasuurkeenna ku qoran labaatanka qodob ee ugu horraysaa mabda la yidhaahdaa ee ay tahay inay iswaafaqsanaadaan in waddankan soomaaliya la yidhaahdo inuu calanka buluuga leeyahay inuu federaal yahay in dad kalihi ay inaga yihiin gabdhiyo wiilal in laga kooban yahay xuquuq siman in la leeyahay berri haddii lagu doorto inaad madaxweyne noqon karto waxaan o dhan waa mabaadiida aas-aasiga ah inay doorashada waddanku hal mara dhacdo yani waxyaabaha inagu kalifaya intay madasha wada qaranka la sameeyo oo xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibare iyo madaxweynayaasha stateyadu ay tagaan inay go-aan soo gaadhaan dastuurka ka duwan waxaa weeyaan dibudhiska uu dalkeennu ku jiro marka ujeeddadeennuba waxay tahay hadda si dowlad loo gaadho dhammaystiran oo soomaaliya ay u baahan tahay oo tan ay shacabka soomaaliyeed u baahan yihiin ah oo inaan waddanka qabiilqabiil iyo laysugu laynin muxuu ahaa jufa-jufa ah oo inaynu wadamada kale ee dakhligoodu ku filan yahay oo kala ah aynu noqonno oo in wadamadu caafimaadka aynu u doonanno innaga laynoo soo doonto oo haddii ilmaha dugsi sare inuu waddan kale ka dhigto uu hadda inaga fiican yahay keenu inuu fiicnaado la helo waxaynu u baahannahay kow inay sharciyaddeenna aqoonsanno laba marba cidda xilka haysaay inay yeelato muxuu aha xasaanadda iyo waajibaadka uu xilku qabanayay inay yeelato saas awgeed baarlamaanka jubbaland ee hadda jiraay wakhtigu wuxuu ka dhammaanayaa labiyo tobanka ogost oo inaga xigto muddo bil iyo dhowr cisho waxaan umalaynaya maanta inay afar tahay agost labiyo tobankeeda ayuu kaarkaygu ku egyahay julaay waxaan ku jiraa afarteedii agost labiyo tobankeeda waa bil iyo dhowr cisho yuu baarlamaanka jubbaland xasaanad haystaa baarlamaanka jubbaland intaa wixii bulshada dan ah ee uu ansixiyaay waa sharci haddii uuna dan u ahayn wixii ay diidaanna isna waa sharci laakiin xildhibaan waxyaabaha hadda mucaaradkeeda ku haystaan ama bulshada rayidka waxaa ka mid a guuxa ka imaanaya oo kale in baarlamaanku isaga oo keliya uu hawshiisii qabsado oo dastuurkii iska qodobada qaar wuxuu doono ka bedelo wuxuu doono iisheeg ee ka hagaajiyo laakiin miyaan ahayn in bulshada lagala tashto waxaa jirtaa haddaad xilli kurka la gasho horta bal inaad xilliga kala baxdaad u baahan tahay kurka marka dambe yani si aad in xilli dambe aad la gasho oo aad iska ilaalin kartaa lakiin horta kolkan hore waa inaad kala baxdo waddankan wuxuu u baahan yahay horta in la sabata bixiyo aslanba marka dambe ee aynu awoodno tasuurkeennu muxuu ugu qoran yahay inay shan boqol oo oday ansixiyeen soo maaha inaynaan dadkeenni weydiin karin ururada bulshada ee jooga jubbaland sidaan kolkii hore hadalkayga ku daray yacni awooda in dhammaan la isu keeno oo sidii ay ahayd in dadka shirar waaweyn la qabto haddii la awoodi kari waayo waxaa la samayn sida yaryar ee la awoodi karo labaatanka ruux tobanka stakeholderska ah odayaasha guddoomiyayaasha ururadabaa gaargaar loola kulmi waana ta inagu kallifaysa ogow in doorashada aynu gallaay ay qof iyo cod noqon kari weydo isla innagii awoodda awoodi kari weynay intaan jamaamo doorasho ku qabanay in xildhibaankii jamaama oo dadkiisu soo doorteen muxuu ahaa uu state house ka yimaado ma awoodi karno inaan intaan jamaama qabanno ururada bulshada shir u qabanno laakiin waxaynu awoodi karaa in aynu horta jamaama qabanno iyada saas awgeed ururada bulshada waa lala tashaday odayaasha waa lala tashaday qof iyo laba iyo saddex iyo afarba waa lala tashaday tiim tiim baa loola tashaday wuxuu socday barnaamijkani shantii sane aan aniga hadda baarlamaanka jubbaland ka mid ahay hadda bishuu iga laaban tahay intaasoo dhan borose socdu ahaa guddoomihii iga horreeyey ee guddigan muxuu ahaa dukumintigii igu wareejiyey yuu ahaa ka laga shaqaynaya ku intii berri iyo shalay iyo lasoo bilaabay muxuu ahaa maalmo lagu kala tuuray ma ahayn mid dadka reer jubbaland ay ruuxii diidanaao saddex sano ka hor ka hadlayey kii ogolina uu saddex sano ka hor ka hadlayey oo saa la isla ogaabay ahayd yacni wax la qariyey iyo wax soo dhuuntay iyo wax soo yaro degdegay midna ma ahayn marka waxaa ku jirta danteenna waxaynuna u baahannahay in marba qofka waddankeena maxaa burburiyey ruuxii maandhaydka hayay oo maandhaydkii lagu ixtiraami waayo soo maa dowladdu waxay mas-uul ka tahay sharciyadda inta ay xilkeedu uu shaqaynayo maalinta uu ka dhaco doorasho qabtana faysal iyo muxuu aha cabdifataax iyo aadan iyo kuwa noqon doona xildhibaanada ayaa waxay iyaguna samayn doonaan waajibaadka laga rabo iyagoo ku baysgaraynaya baahida shacabka waay waa maasantahay cabdi fataax mucaaradka warkooda ad maqlaysaa faysal waxauu ka dhawaajiyey in xildhibaanada wakhtigoodu uu dhammaaday haddana xildhibaanku waxa uu sheegay laftirkiisu in sharciyad ay haystaan oo bisha agost ay kaga eg tahay marka bulshadii rayidka baa tihiin ma isku daydeen in labada dhinac aad wax uun xataa kala dabqaadid aad u samaysaan ma isfahan aad u samaysaan si la isugu soo dhowaado waa mahadsan tahay waxaa mudaa xagga sharciyadda marka laga hadlayo waxay u baahan tahay in waaqici la noqdo baarlamaanka jubbaland in dii sharciyadood hore ka dhammaatay way caddahay laakiin ay sameeyeen extension dabcan ayagoo oo ku salaynayay waaqicigii iyo barnaamijyada jiro hal san ay ku darsadeen marka halkaas sanadee cid ka daba haysatay iyo ciid sharciyan ka daba luulato ama dhihi karto mma jirin saas darteed marka halkaas sano marka laga fiiriyo dhanka sharciga de vacuum of power ma dhici karto awood meel maran macquul maahan marka xildhibaanku waa ku mahadsan yahi inuu sheegay waqtigiisu inuu hal bil ka hartay waxaan rajaynaynaa hal bil kadib inuu siduu sheegay cabdifataax iyo la soo noqdo iyo aadan kismaayo mucaaradkan waxaa looga baahan yahay hashaa bil ama waqtiga u hartee hadday tahay bilo iyo maalmo iyo saacado iyo sanadba hadday tahay in go-aamada iyo xasanadooda lagu ixtiraamo de waa mabaadiyi guud oo sharciyadda marka laga fiirinayo ayaguna waxaa maxaa jirta ka sugaynaa in sanadkii hore ay ku darsadeen dabcan explanation fara badan iyo duruufey ka hadleen hadda waxaan ka rajaynaynaa doorasho aadaan waxaan ka rajaynaynaa in weliba doorasho dad kadib ugu soo noqdaan codod weydiistaan kama rajaynayno in muddo kororsi kale iyo lix bilood ama hal sana wax noocaasa kama rajaynayna ama oday dhaqmeed uu soo qoro kale xildhibaanada uu soo qoro marka waxaan rajaynaynaa doorasho tii hore ay xildhibaan cabdinaasir kurkaga jooga uu ku imaada mid ka qurux badan baan anagu rajaynaynaa waana boorinaynaa inta mucaaradkana waxaan leenahay dabcan waxay u socdaan kuraas waaye sida ayaga inay beri loogu xishmeeyo u baahan yihiin kuraasta iyo xilka iyo xasaanadda in ay ugu xishmeeyaan cidda ka horeyso laakiin kula xisaabtamaan turka dowladnimo yaa sidaas qaba dowladdana waxaa laga rabaa in space mucaaradka u abuurto oo dhegaysato talada iyo aaraahda iyo konsaanka ay qabto u dheganuglaato albaabada ka soo laaban annagu ka bulshirayd ahaan mowqafkeenna waa sidaas waxa aan boorinayna waa sidaas marka mikrofoonkaanagu iyo codkaanagu haddii jeer waan ku sheegnaa in sharciyadda la ilaaliyo spacena la abuuro cidda sharciyadda haysatana lagu xishmeeyo cidda hadda sharciyad inaad doonata rabtana ay si nidaam kusoo doonato ay kusoo doonanin fooda iyo maxaa jirta dhibaatay kusoo doonan marka labada dhinacba anagu fariinta u dirayna waa caddahay waaya faysal baan siinayaa dhinaca isbeldaldoonka mucaaradka ka tirsan jubbaland faysal idinka waxaa laidinku eedeynayaa mucaarad ahaan in gobolka aad dibadjoog marna ka tihiin marna mucaaradka jubbaland uusan nidaamsanayn marka see wax ku doonaysaan see ku doonaysaan aad xukun ku qabataan
aadan waa mahadsan tahay inta aadan su-aalaha ay weydiisay aan u gelin waxaa rabaa xildhibaanka inaan hal su-aala hal commenti aan raaciyo warkiisa horta waddankan dibudhiskiisu waxa uu ku yimi tanaasul xaaladdii saxda ahayd waxba laguma qaban dastuurkan iyo nidaamkan jubbalandna xildhibaankan u saxaya konton shan boqol iyo konton ma ansixina siddeed boqol iyo konton ergey ayaa ansixiyey waxaa laga yaaba xildhibaanku markaas ama inuusan waddanka joogin ama inuu dee usan arrintaas maaragtay ay ka yaro hoostay sidaa darteed jubbaland nidaamka lagu dhisay nidaam tanaasula wey nidaam sidaan jeclahay ah ma ah dowladnimadu waxay leedahay cid markaa xafiiska joogta iyo cid bannaanka taagan oo sixid u taagan ogow annaga mucaarad nalama dhihi karo sababta waxaa waaye mucaarad iyo dowlad dowlad waa nidaam ku yimaada nidaam shacbi oo dadweynuhu soo doorto nidaamkan si indiractia lagu keenay golaha sharci dejinta ayaguna gacantay ku doorteen qofka matelaya sidaas si lamida mucaarad sharciyaysan oo legality haysta oo sharci mucaaradku u leeyahay baarlamaanku sameeyey oo xeer uu ka jiro meeshaan ma jiro kulligeen bannaankan kala taagannahay qolana xafiiska joogta qolana bannaankay taaganta dhagaxtuurka noocaasa markuu jiro waxaa muhiim ah in loo loo dhimriyo stateka oo aan la odhan sharciga ii fasaxaya waan sameeyey sharcigan interpretations badan ma laha dastuurka jubbaland waxaa kaloo on rabaa inaan xasuuyo xildhibaanka haddii aad ixtiraamaysaan xildhibaan heshiisyadii madasha wadtashiga qaran cidda ugu horreysoo dumisay waa madaxweynaha hadda xafiiska kusimaha ka ah axmed xamed islaam ee burisay maaragtay haddana ku socota nidaam aan dastuurka uusan fasaxayn marka waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo dowladda federaalka ah ee aad hadda xustay iyo dowladda jubbaland inay kala duwan yihiin oo laba awoodoo kala duwan leeyihiin annaga waxaan aaminsannahay jubbaland awoodaha ay leedahay inay awoodo iyaga khaasa u yihiin dowladda federaalkuna maadaama dastuurka hadda socdaan la ansixin ay limited mataqaanaa exercise ay ku leedahay dhanka dastuurka marka la fiiriyo laakiin waxa wax ka wada dhexeeyaan ay tahay dadka reer jubbaland maadaama marka annaga aan bannaanka joogno waxaa muhiim ah wada tashyada la gelayo in annagana la kala tashado annaga maan lihiin waxya la keenay oo dhan waa waxba kama jiraan ma shaqaynayaan halkaas qayle lama taagnin laakiin muhiimadda waxa waaye dad walaalo ah ee helaa wada dhashay kala aragti duwan aan dagaalamayn aan ishubeynayn aan qori wadan aan qayle ku jirin laakiin dee codkooda sheeganaya inay ayagu yihiin ciddii xaqa u lahayd waxaan in wax laga weydiiyo aanan laga weydiin midda kaleo meeshtaa waxa waaye wax kabeddelka aad samaynaysaan ee bishu kaaga dhiman tahay maxay tahay sababta kugu kallifaysa shanta sanoo sharciyadda haysatay inaad wax ka beddesho arrintan ee aad hadda aada u beddeshay taa waxaanu xildhibaanka jawaabaya marka hore intaa taa ay xildhibaan sababta kaliftay buu ku yidhi faysal shan sana usoo bedelo weyd oo hadda loo bedelay shuruuc marka la samaynayo baahi baa samaysa ama wax jiray baa loo baahda in wax lagu soo kordhiyo ama wax aan jirin baa loo baahdaa in la sameeyo haddii hal qof oo reer jubbaland oo qodobadan lixda ah in aan loo baahnayn sheegaya la helo waxaan u malaynayaa anigu dadka aan aqaana ma ah maxaa yeelay baahidii rasmiga ahayd ee reer jubbaland iyo inta badan taabanayaan marka waxa keenay waxa weeye ma markaad gaajootaad wax cuntaa oo cunto la raadsadaa mise waxaa la yidhaha shalay maxaa usoo cuni wey ruux kolkuu u baahan yahay buu cunto raadsadaa dastuurka jubbaland haddii waddadiisii la maray oo dariiqada la maray ay sax tahay oo qofka gacanta taagay uu qofkii saxda ahaa yahay dan waa xilligii ku habboonayd
arrintaasaan ka dhex gala xildhibaanka aniga waxaan u arkaa inay tahay conflict of interest oo ah sharciga anaa gacanta ku haya anoo weliba sharci darro ku jooga xafiiska waxaana doono ayaan ka samaynayaa maadaama wakhtiga aniga uu aniga ii saamaxayo aanna gacanta ku hayo siyaasadda iyo amniga deegaanka intaa u fasiran kara annaga ka mucaarad ahaan waxaa weeye ka dadka sixidda u taagan in nidaamka jubbaland hadda jooga ilan meel maran ma ahan meeshan nidaam baa ka jira waxaa loo baahan yahay cidda joogta inay ciddii la doorto wax ku wareejiso marka annaga waxaa muhiima inaan ku ixtiraamno arrimaha siyaasadda iyo amniga oo ayaga looga dambeeyo laakiin shuruucda iyo qawaaniinta deegaanka u taalla xilliga doorashada lagu jiro waa xilli xasaasi ah xilli dadka ay kala maarmaan ma aha waa xilli loo baahan yahay in la midoobo iyadoo la midaysan yahay oo la kala aragti duwan yahay in la israaco kadibna si wanaagsan lagu kala baxo qoladii markaa nidaamka heshana ay qolada kale ay tiraahdo weldan waa kula shaqaynaynaa ama bannaanka kaa taagnaanayna okyaalan kuu xihanayna waa ku saxaynaa laakiin maaha dee qayliya buuq marka waxaan qabaa nimankan odayaasha ah rag iyo dumar intay doonaa ha ahaadeen lixdan iyo sideedda ah shalay waddada ay qaadeen inay tahay waddo aan jubbaland dan ugu jirin oo doqodxa badan waddo meeshay ku dhammaanayso la garanayo waddo meesha ay ku dhammaanayso dispuutka ka imaanaya la garanayo waddo meesha ay ku dhammaanaysa la garanayo waxa dadku ay kala qabaan waddo la garanayo dadku sida aysan dowladnimada iyo nidaamka dawliga ah aysan u ixtiraamin ay frajil u yihiin marka idinku maxaad ka cabsi qabtaan in madaxweyne axmed aad la tartantaan
lisan axmed meesha hadda mau joogaba niman baarlamaana dastuurka gacanta geliyey waxayna yidhahdeen ninka odaga waxbaan u fasaxnay marka ninka odagaa markay doodda iyada isgaarto wixii aan ka dhahayno waaba caddahayba oo isaga sharciga meesha maadaama layidhi madaxweynuhu wuu tartami karaa baarlamaanku way u fasaxeen idinku doodinu maxay tahay marka mucaaradahan aniga doodayda waxay tahay qodobada contentious issueska ah marka laga laga tago mabaadi'da iyo iyo iyo iyo xuquuqaha aasaasiga ah ee ay ka mid tahay xuquuqda waxbarashada iyo caafimaadka wax dood ka taagan tahay maaha arrinta ma- ika- ika- arrinta maxkamadda dastuuriga ah waa arrin u baahan in sharci dib loogu laabto arrinta nidaamka madaxtooyaha baarlamentariga waxaan u fahamsannahay awal wasiir xildhibaan haya iyo waxaasunbaa jirtay baarlamaankaba lix iyo labaatanka wasiir in baarlamaanka laga keenayo oo ay rabaan inays iskorjoogtayn ee nin walba meeshuu joogo uu gacanta soo taabto waa waxaad sida diidantihiin marka inaad axmedoobe la tartantaan maya anaga axmed kayskan maba joogaba waxaan ka wadnaa waxaan taagannahay baarlamaanku xilliga ay wax bedeleen oo shaqadan qabanayaan ma ahan xilliga munaasibka ahaa arrintanna arrin la aqbalayo ma aha waaya aad baad umahadsan tahay xilli waxaan siinayaa cabdifataxay gabagabadaan kusoo kusii siqaynaa Eh, waa mahadsan tahay Eh, aad baa mahadsan tahay adigii iyo saaxiibadii dooda ee laga qayb qaadanayo annagu bulshadayd ahaan waxaan dhiirigelineynaa nabadgelyada xasiloonida dowlad wanaagga iyo in eh, eh, space dowladda ay bixiso oo lagula tartamo saaxiibaday mucaaradka faysal iyo cidda kaloo la halmaashama ku aragtida ana waxaan ka rajaynaynaa in eh, aragtidooda iyo waxsixitaankooda uu ku saleysnaado mid nabadgelyo ay kicin bulsho iyo dhibaateen iyo waxyaabihii hore loo soo maray iyo xitaa doorashada hadda ugu dambeysay ee ka dhibkii halkaa inaga gaaray waan dareemaynaa marka waxaan rajaynaynaa inay kursiga ku raadiyaan si sharci waafaqsan eh, kasbashada bulshada iyo dadka ay matalayaan inay ku raadiyaan dowladdana frinta u reebayna waxay tahay in doorasho eh, loo dhan yahay lisla ogol yahay lagu qanacsan yahay inay ka shaqayso waan rajaynayaa in ay maxaa jirte ka shaqeeyaan waaya aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba Een, inta aanan gabagabada u gudbin ee barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka waxaa igala qaybgalaysaa hore idinkugu sheegayba xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland isla mar ahaantaana ah gudoomiyaha guddiga wax kabeddelka dastuurka jubbaland iyo cabdifataax jalwa oo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah iyo faysal maxamed mataan oo ka tirsan dhinaca isbedeldoonka jubbaland gunta iyo gabagabadaan soo gaarnay min hal su-aal ayaan rabaa inaan idin siiyo dhammaantiin martida barnaamijka igala qaybgalaysa maadaama xildhibaanadu ay wax kabedel ku sameeyeen dastuurkii mucaaradkuna ay si weyn uga dhiidhiyeen oo ay ka soo horjeesteen bulshada rayidka maxaa la gudboon baarlamaanku laftirkiisa ee isbedelka ku sameeyey ama wax kabedel ku sameeyey qodobada qaar muxuu yahay go-aankooda kama dambeystahay mucaaradkase maxaa looga baahanya dhankoodu ma in ay tartanka u diyaargaroobaan mise in ay ka baaqsadaan waxaan ku hormarayaa cabdijalwahaye bulshada rayidka ka socotaa maxaa ku talan lahayd annagu waxaa ku talinaynaa in nabadgelyada laga shaqeeyo xasiloonida waxaa ku talinaynaa in dabcan go-aamada shalay ay baarlamaanka gaareen sida faysal iyo saaxiibada iga qabaanba concern baa ka jira in haddii loo baahdo diyaar ay maxaa jirta labada dhinac naga yeelaan annagu in aan qaadanno waajibaadka ah in aan kulansiino ama doodo u qabanno la isqanciyo iyada oo la isqanciyana doorasho iyo dabcan la aado processkeedii marka annagu waa qaadanaynaa roolkaas ah sababta maadaama annaga kuraas aanan raadinaynin kuraasna aanan ku fadhinin waxaa waajibkeenna ah in dadka qudaraynaya kuraasta iyo kuwa ku fadhiyaba in aan forum ama platform u sameyno ay ku wada hadlaan aragtidooda iyo su-aalaha iyo nidaamka ay qabaan iyo afkaarta ay qabaanna ay ku iska qanciyaan waad maasan tahay faysal haye gabagabadii maxaa idinka go-aankunu yahay xalkasi muxuu ku jiraa annaga go-aankayagu waa cadyahay natiijadii ay baarlamaankii muddadoodu dhammaatay ay shalay ku dhawaaqeen ee la xiriirtaa inay hadda uu xildhibaankuna sheegay in wakhtigooda dhammaaday baarlamaan lasoo xulayo deedna baarlamaanka la furay oo dastuurka la furay oo labadan qodob ee madaxnimaamka madaxtooyada iyo baarlamentariga isku dhafan iyo muddada xilhaynta oo la fikiyey oo la yiri intii la doonaa la tartami karaa annagu ka shakhsi ahaan ma qabno inay waddadii saxda ahayd loo maray ayna sax yihiin marka ugu dambayn waxaan u sheegi lahaa saaxiibadayda hadda kuraasta weli baarlamaanka jooga aqalka jubbaland baarlamaankiisa fadhiya waxa ugu wanaagsan waxaa weeye wada tashiga wada hadalka isqancinta iyo marxaladan lagu jiro in loogu gudbo innagoo gacmaha ishaysano oo walaal ah sida aan u kala aragti duwannahay ma saamaxayso in dalku uu ku sii shaqeeyo laakiin waxaa muhiim ah aragtiyaheenna inaan isku qancinno dhinacna la isu raaco si ay nabadda iyo dowladnimadu ay u sii waarto xildhibaankan kusoo gabagabeynaya xildhibaan haye
waa mahadsan tahay horta saaxiibkay waxaan leeyahay ha dhihin baarlamaanka waqtigoodu dhammaaday uu xildhibaanku yidhi baarlamaanka waqtigoodu wuu dhammaan doonaa doorashana waa la geli doonaa ciddii ama xil xildhibaan rabta ama ku madaxweyne rabta ama ku wasiir rabta oo dhan qof kasta oo muwaadini wuxuu xaq u leeyahay inuu soo tartami doono haddii aan muxuu ahaa xildhibaan boos wasiirnimo u xaadhnayna de hadduu xildhibaanka noqdo wasiirkana wuu ku darsan doonaa waa haddii kolkaa ilaahay u qore muxuu ahaa hakusoo ha ku soo dhowaadaan mucaaradka jubbaland ha ku soo dhowaadaan dadkooda ha ixtiraamaan shuruucda muxuu ahaa ha ku qadariyaan qofka markaa xilka hayaay inta uu leeyahay muxuu ahaa mandadeka xasaanadda ha kala qayb qaataan dadkooda muxuu ahaa waxyaabaha dhibka he jira arrimaha bulshadu way mahadsan yihiin waxay kismaayeen nabadgelyadan u haysataay waa arrimaha bulshada iyo dowladda hay-adaheeda amniga oo isku duuban waxaan rajaynaynaa inay waddanka oo dhan ku faafto nimanka saaxiibkay ahoo akhyaarta ahoo muxuu ahaa qurbaha u badan oo xilalka rabaay saaxiibow dadka jubbaland waxaa la rabaa ina kala qayb qaataan dhibaatada jirta inay la wadaagaan waddankan muxuu ahaa resourceska ay haystaan iyo aragtiyaha ay haystaan iyo aqliga ay haystaan iyo wixii kale ay soo kordhin karaan keli-a ma aha qofku inuu xil raadiyo oo intii dubay la tago ama muxuu ahaa meel kasii fog la yidhaahdo waxaan sugaa maandadeka kolkuu dhammaado oo kursi baan soo doona now muxuu ahaa waa la kala guulaystaa waa la wada guulaystaa qofkaasi shantaa sana uu ku guulaystay waa lagu ixtiraamaa wuxuuna heli doonaa ruux waliba wixii uu gashado jubbaland waa mahadsantii
aad baad dhammaantiin umahadsantihiin waxaanu soo gaarnay gunta iyo gabagabada barnaamijka faaqidaha toddobaadka ee v o a anigoo aadan maxamed ayaa idila socodsiinayey waxaa kala qaybgalay cabditax jalwa oo ka socda bulshada rayidka ahna gudoomiyaha ee bulshada rayidka ee jubbaland iyo sidoo kale xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka jubbaland iyo faysal maxamed mataan oo ka tirsan golaha isbedeldoonka jubbaland barnaamijka toddobaadkan waxaan diiradda ku saaranay xaaladaha siyaasadeed ee jubbaland gaar ahaana isbedelkii ama wax kabedelkii lagu sameeyey ilaa lix qodob oo ka mida dastuurka jubbaland anigoo aada kismaayo kismaayo ayada kaga soo tabanaya tan iyo kulanti dambe barnaamij midka la mid ah toddobaadka dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay aadan maxamed salaad oo barnaamijka faaqidaadana la socodsiinayey haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
dalka jarmalka muslimiinta ugu badan ee labaad ayaa ku nool yurub marka laga reebo faransiiska iyo britain jaaliyadaha ugu badan waxaa ka mid ah soomaalida oo dhowaan masaajidka ugu horeeyay ka iibsatay magaalada maynis ee dalkaasi dadka turkiya ka soo jeeda ayaana ugu badan dadka jarmalka ee muslimiinta ah ee yimid dalkan dagaalkii labaad ee dunida kadib ayaanay soo gaadheen waana jaaliyadda ka qayb qaadatay dib udhiskii magaalooyinkii jarmalka ee ku burburay dagaalkii labaad soomaalida dalka ugu badan waxa ay timi kadib dagaaladii deegaanada soomaalida ka dhacay haddaba waa sidee xidhiirka u dhexeeya muslimiinta dalka ku nool iyo hay-adaha dowladda jarmalka su-aashaasi ayaan weydiiyey sheekh cabdiqani xoosh bare oo ah imaamka masaajidka abuubakar oo ah masaajidka iminka jaaliyadda soomaalidu dhismihiisa iibsatay kuna yaala magaaladaasi maynis kolley dabcan haa uu ka dhexeeyaa xidhiir toosa oo caama baan ujeedaa iyo mid shakhsiyadeedba dee uu ka dhexeeyaayo waxa weeye magaranaysaa jaaliyadaha iyo masaajidada dowladdu marmar ba isugu yeedhaa oo wixii macluumaad ay rabto ay magaranaysaa halkaa ay usoo gudbisaa markay wax dhacaan ama khalkhal dhaco ama magaranaysaa ay mushaakil u dhaco dadkuna ay magaranaysaa markaa jaaliyaduhuna iyaguna ay wixii u baahayay markaa su-aale iyagu markii waxay ka dhex guuxaya ay weydiiyaan dhinaca kale iyadoo ay kharashaad badani ku baxaan masaajidada yurub dowladda jarmalku ma kabtaa kharashka ku baxa masaajidada u malayn maayo sababtuna waa waa labalaba sababood oo keliya dhaqaalo marka dowladda laga dalbanayo dhaqaalaha waxay rabtaa dowladda wixii lagu dalbanayay in la caddeeyo oo la sheego marka waanu ku cibaadaysanaa dhaqaal ahaan iyo sisteemkooda iyo diinta islaamka welibana uguma jirto laakiin haddii dhaqdhaqaaqyo kale la sameynayo iyo ciisboortiska iyo isu imaatinka iyo fanka iyo suugaanta iyo waxyaabahaas qolooyinka magaranaysa jaaliyadaha iyagu saa u shaqeeya way ka dalbadaan dowladda wayna siisaa laakiin goobtu maadaamay goob cibaado tahay inta badan dadka muslimiintu iyagaa ku filan dee sadaqadiina ay kula baxaan oo magaranaysa dee labadii arrinba goob cibaadadana way noqonaysaa sadaqadiina way ku bixinayaan dalka jarmalka waxaa ka diiwaan gashan oo dowladdu ay qortay laba kun iyo sideed boqol oo masaajid waxaanu jarmalku ka mid yahay dalalka yurub ee jaaliyadaha muslimiintu ku soo badanayaan sidoo kalena ay caruurta muslimiinta yurub ugu badani ay ku dhalato taasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada damishtat oo ku taala dalka jarmalka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idiin soo jeedinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jibca wanaagsan
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhinacii ciyaarahana goordhow waxaa la daawan doonaa ciyaarta kulul ee sida weyn loo wada sugayo ee u dhexeysa xulalka sbain iyo jarmalka laba saacadood kadib ayay soo geli doontaa waana kulan ka tirsan wareega kuwaterfinalka ee koobka qaramada yurub sidoo kalena ciyaarta labaad waxay dhex mari doontaa bortuqal iyo faransa afarta kooxood ee maanta ciyaareysa ayaana loo tiriyaa inay yihiin kuwa adag ugu adag ee ka qaybgalaya tartanka markana kaalmihii heesaha
jiifka guurto joogsan weyde janooy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka sunto jiifka guurto joogsan weyde janooy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboode juuqsaliida jiidhacoode jalaqsa samida wajalbeb wacanjaar la iida wanjiboode juuqsaliida jiidhacoode jalaqsa samida wajalbeb wacanjaar la iida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharata samida wajallecada soo jiidan ogida وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا جاه قرحون يا جمال سليدا جوب دميسي جوهرة سميدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا urkula jirtaa kuba janayno uja jilicdoo kuna jeelane mad kajeesani kajeesani unoy kajeesani wayway
heestaasi uu ku luuqeeyo cismaaciil danan ee jalleeco ayaana u dambaysay idaacaddeenii galabnimo tan idaacaddeenna fiidnimana waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
caawan ku jeclee jaalmayn way jiranahe naftan ku jaba way jaraysaayo jeexmay noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida dhog dhammaysiyo jawharata samida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida dhog dhammaysiyo jawharata samida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida jah qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiya jawharad sasamida ujalle caada soo jiidanogida ujalle caada soo jiidanogida ujalle caada soo jiidanogida ujalle caada soo jiidanogida ujalle caada soo jiidanogida